hay-adda Cunaan Jaharaad ayaa deeq raashin oo afurin ah waxay gaarsiiyeen bulshada ku nool degmada Doolow ee gobolka Godo kuwaasi oo loogu talagalay in ay ku anfuraan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Saki Ibrahim oo ah madaxa hay-adda Cunaan Jaharaad ayaa ka waraabixiyey deeqdan raashin iyo dadka loogu talagalay
waxaan joognaa gobolka gado gaar ahaan degmada doolow waxaa dadkan waxaan awalan u mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ilaahay kabacdii waxaan mahad u celinaynaa saldanadda cummaan dadkan walaalahooda afur u keentay raashin ka kooban toddoba aytam yay ku qaateen dad afar boqoloo qoysgaara ayaa qaatay ilaahay baa mahad iskale degmadan doolow dadkii waxaan u mahad celinaynaa awalan saldanadda cummaan boqorka saldanaddan u mahad celinayna waxaan kaloo u mahad celinaynaa cummaan jaarati organization oo uu zaki madax ka yahay dhowr iyo toban sanno yay sadaqadan soo bixinahayeen afurkan bisha ramadaan maantana waa soo gaarsi dadkii baa la soo gaarsiiyey afur ku qaatay halkan ilaahay baa ku mahadsan in loo soo kordhiyana way codsanahayaan laakiin intaanay hadda calaf u heleen degmadan doolo ay maanta u heshay ilaahay baa mahad iska le maamulkii degmada iyo dhammaan shacabkiina waa mahad celinayaan guddoomiyihii ku-xigeenkii degmada nala jooga dhinaca kale dadka la gaarsiiyey deeqda raashiin ee ku nool degmada doolow ee gobolka gado ayaa u mahad celiyey qof waliba ee soo dhiibatay deeqda raashiinka waxaayna sheegeen in la soo gaarsiiyey xilligii ay u baahnaayeen dowladda cummaan mahadsanta inagoo odayaal ah oo tacbaan yaal ah ilaahay tacbaan bunaawale tacbaan ah iyo bur iyo bariis iyo saliid iyo adduunya nii kaandi mahadsanta mahad wakhtigii ka faylaaya wal nii kaandi mahadsanta boqolkiiba boqol mahadsanta lama goor mahadsanta rabadaan uurkiisa walka basati mahadsantawalaalaha cummaan waa mahadsan yihiin raashinka ayna soo gaarsiiyeen oo bisha ramadana ayna soo gaarsiiyeen waa bariis waa bur waa timir waa baasto waa caano waana mahadsan yihiin boqolkiiba boqol waa u mahad celinaynaa dad tabaalaysanaan ahayn si wanaagsan baay raashinkii inoo soo gaaray si fiican baan u qaadannay waxa waan mid horlena waa ka sugayna hadduu alley walaalahan cummaan waa mahadsan yihiin waxaynoo soo gaarsiiyeen oo bur sokor caano timir bariis haddan waxaan ka rabnaa in hadda wax kale aan ka rajaynayna hadday walaalhayna malaan waay haddii weli kuleylah lagu jiraa inuu nala soo dadaalo anta koowaad horta rabbi baa iskale alxamdulilaah walaalaha naga cumaan raashinka ay noogu soo deeqeen wuuna soo gaaray ayadoo bishii barakaysneed ay tahay ayna ku toostoostay meeshii ugu qayrka badnayd way ku mahadsan yihiin ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo waxaan u sheegayaa dad tabaalaysan oo walaalahood ayaa nahay inay noogu soo daraan oo naga saacidaan dhibaatadan haysataan ugu baahannahay oo bisha ramadaan keliya ayna nala beegsanin middaas ayadaan maxaan u sheegaa muslimiinta meel kastooy joogto walaalaha naga cumaan khayr allahasi deeqdan raashin ayaa waxaa loogu talagalay in ay ku anfuraan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan qoysaskani danyarta ah ee ku nool degmada doolow ee gobolka gado